marka hore waxaan rabaa inaan kaga bilaabo inaan u tacsiideeyo de kolley shuhadaadii ku ku maaragtay naftooda ku weyday iyagoo difaacay dalkooda diintooda iyo ummadoodaba intii ku dhaawacantana ilaahay caafimaad siiyo waa u mahad celeynayna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inuu kaga dhabay ballanqaadkii ahaa inuu la dagaalamayo xag jirka dariiq dheerna waa loo soo maray kolley dee hiiraanna kolley maaragtay waxay ummadda tusay in laska kicin karo maarata cadowga galgaduudna inaan fogaanin waa la ogaa marka anugu de waxaan rabay guulo badan waa la soo gaaray kolley marmarka qaarkoodna ma guuleysanaysa mar kasta khaldad way dhacayaan arrintani marka aad sheegtay cusween ka dhacday kolley waa arrin la rabo inuu militarigu dhexdiisu dib isugu noqdo oo maarata internal investigation u dhaco baaritaan way leeyihiin sistemyo maxkamaday leeyihiin marka kolley de taliyaha iyo tiimkiisa ayay arrintaas la raba u taallaa
adiga horaa usoo noqotay ha wasiir ha wasiirka gaashaandhigaad soo noqotay waana taqaanaa sida nidaamyada iyo qaabkan ay u shaqeeyaan muddona waxaa ka tirsanayd guddiga difaaca ee baarlamanka marka ciidan inta baxo uu magaalo qabsanayo soo ma ahayn in ay fiiriyaan saxayda ay haystaan gurmadka ay heli karaan iyo baaxadda dhulka iyo awooddooda inay isku miisaamaan dadka qaar waxay leeyihiin qaladaadkii hadda ka dhacay tusaale ahaan deegaanka coos weyn oo kale wuxuu ahaa mid bilow ah oo laga baaqsan karay in khasaare intaas la eg ay dowladda ay soo gaarto inkastoo aanay dowladdu sheegin laakiin dadka deegaanka xoga aan ka helnay waxay sheegayaan in tiro aada u badan oo ciidamada dowladda lagu dilay welina meydadka ay yaalaan magaalada coosweyne wallahi waa runtii dee eeg mar kasta oo ciidankaaga ku halgamaya naftu horayaasha ay dhibaatada noocaas ay ku dhacdo waa arrin laga naxo oo cid kastaaba maaragtay ay ka xun tahay laakiinse saan ku sheegay waxa weye waa eeg marka saad sheegtay meel la gelayo waa kaarta military oo la degay taasi maxay u baahan tahay marka haddii qaladkaasu dhacay ciidanka militarigu wuxuu leeyahay maxkamaduu leeyahay tiam waxbaadhuu leeyahay internal system iyaka u go-an bay leeyihiin kolley hadda arrintaas way socotaaba male in laga hor dhacna ma wanaagsana marka khaladaad kaa dhacay baaritaan saxa oo wax ku oola oo natiija kasoo baxdo baa loo baahan yahay laakiinse marnaba waa inaan moraalka shacabka iyo deegaanka iyo ummadda soomaaliyeed iyo ciidamadaba aynay jabinin leanno guulo badan waa lasoo gaaray dagaalna waa lagu jiraa haddii marka marka dhibaata dhacdo la joojiyo programka waa khatar weeyaan in hore loo socdo khaladaadka dhaca laga faa'idaysto haddii ay ku jireenna markaa arrimo kale ama siyaaba waxu khaldameenna in markaa systemkii militariga ee la yaqaanay la marsiiyo dadkaas laakiinse isma lihi in maaragtay iminka la yidhahdo khalaas waxa weeyaan dhibaatadaasaa dhacday hala joojiya dagaalka ma qabo anigu
xogaha kale ee aanu helayna waxaa ka mida in taliyaha ciidanka iyo wasiirka gaashaandhigga laftooda aanay isku wanaagsanayn marka hogaankii gaashaandhigga ama wasiirkii gaashaandhigga iyo taliyihii ciidamada xoogga dalka aanay isku aragti ka ahayn sida wax u socdaan ama aanay wada shaqayn fiicani ka dhexaynin saameyn intee la egay ku yeelan kartaa howlgallada ka dhanka al-shabaab ee hadda socda
de kolley mar kasta oo madaxdu maaragtay hay-addaas ay mar kasta ishaystaan hadday jirto hadday jirto ma wanaagsana moraalka ma wanaagsan laakiinse eeg waxay isugu yimaadaan wasiirka iyo anugu dee horta wax jira ma ogi waxaa laga yaaba waxaan la sheeg sheegayna rumors inad ka yihiin laakiinse dee taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya shaqadiisa iyo mwaxa waa la yaqaanaa wasiirku waa la yaqaanaa mandatekiisa marka wax operationada iyo ciidamada iyo militariga iyo wax la sameynao dhan dee ninkaas waa taliyaha ciidankaas kale oversika iyo maamulka sare siyaasadda waas wasiirka inuu dee og buu leeya la ogeysiyo waxa socda inuu ufudeeyo taliyaha iyo ciidankiisa waxyaabay u baahan yihiin oo dhan marka waa la kala leeyahay shaqada nina waa de nin shacab nina waa nin militariya laakiinse labadii waa isku suntan yihiin oo dalalka horumar o dhan waad og tahay ninka ciidamada nin civiliana baa kor laga saaraa taasan badbaadada dalka aya ayaa ku jirta laakiin balance kaas waa in markasta la ilaaliyaa military act iyo sida loo wada shaqeynaya waa wax qoran oo la yaqaano marka dee isku milan maba dhici karo oo waa la kala leeyahay shaqada way iska iman karaan personality wax isku aragti la noqon waayo lakiin markay ciidan iyo operation iyo kaarta military iyo meel la gelayo ay tahay dee ciidankaas shaqada iskale shaqadan marka iminkan wax jira ma ogin de kol waa la sheeg sheegaya un iyaku may hadal waxna ma sheegin dhibaataa jirtana ma dhihin marka de kolle waynu arki doonaa meesha ku dambeysa marka la fiiriya hadda dagaalka al-shabaab qeyb ka mida waxay ahayd in ay ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladdu ay hantaan qalbiyada iyo kalsoonida dadka deegaanada shabaab laga xureynayo haddii loo taga dadkii markay soo dhoweeyaan ay la mucaamilaan dowladdii iyo mas-uuliyiintii kala duwanaa ee halkaasii tegay haddana dib looga soo baxo oo dadkii shabaabka kusoo noqdaan oo dib loo ugaarsado soo taasi hoos uma dhigaysa kalsoonida dadka deegaanka iyo sida ay mar dambe ku aamini doonaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka
okay well arrintaa haddaad u fiirsato arrin imika keliya dhacday ma waa arrin soo jireena dhibaatana haysata weeye waqti walana xagga ka shaqeynaa administrationki kan ka horreeyey iyo kii kasii horreeyaba way jirtay marmarka qaarkoodna de mogta xeelad ciidan waa looga soo bixi karaa meel la galay imika laakiinse waxaan anigu aad maarata waxyaabaha ay kaga duwan tahay beriga hore waxa weeyaan beriga hore shacabka iyo deegaanka lagama qeyb gelin jirin halganka iyo dagaalka imika laakiin iyo kiibaa la hubeeyey iyo kiibaa ku dhex dagaalkii la geliyey taasaa keentay in dhulal badan laga qabsado al-shabaab xaggii imika gabagabada haddii markaa wax ka khadaleen arrintaa iyo wadashaqeynta wada jirkaas waa arrimaha la raba in dib inta looga fiirsado balidha xaggee wax naga xumaadeen laakiinse waa laga maarmaan dadka deegaanka say usoo shaqeynayeen ilaa hiiraan iyo meel kasta shabeellada dhexe in halkana ay saa uga shaqayso leanna dadka deegaanka la-aantood lama guulaysan karo iyakaa dadkii garanaya iyakaa deegaanka garanaya iyakaa al-shabaab ku dhex jireen oo dhibeen oo baada ka qaadayeen oo meesha maarata ku ku maarata ku gumaysanayeen marka meel haddii laga soo baxana waa in dadka deegaanka calalaqal saanad ciidan iyo hubkoodii iyo wuxoodii saadkoodii looga tagayo systemkoodii ay iskaga celi karaan iskaga difaaci karaan maxaa marka hadda la gudboon magaalooyinka ugu waaweynaa ee galgaduud ee la qabtay waa laga soo baxay qaar badan oo ka mid a ama intoodii badnayd dee dagaalkaasi dowladda khasaara kasoo gaara coos weyne la ogyahay maxaa marka hadda la gudboon dowladdu si ay kalsoonida dadka usoo celiso ee lagu qabi karo ciidamadooda wow su-aashaas waa mid ragga odayaasha meesha jooga u baahan la weydiiya lakiinse anigu intaan ogahay inta dambe haddaynu concentrationka saarno ma wanaagsana waa in wixii lasoo maray iyo meesha lasoo maray iyo de dhibaatada weyn ee nimanka loo geystay laga hadlaa taasoo ah guulo waaweyn imika tan dhacdayna hadday si tacticala dib loo soo baxay oo dib operationada loo fulinayo waa yacni de waa waa waxa la fahmi karo you know maybe in xoogaa dadka shacabka ummadda loo sheego meesha wax marayaanna ma xuma laakiinse waxaan is leeyahay inaynu sugno aan u sabirno saad sheegtay madaxweyneni waxuu joogaa meesha muddo dheer umana jooga dee maarata vacation iyo fasax uma tegin dagaal iyo inuu hogaamiyo u tegay marka inaan u sabirno aan eegno meesha ku dambeynayso insha allahna akhirka marka la dhamaystiro la guulaystana dib baa loo eegi doonaa dhibaatooyinkii dhacay waana la sixi doonaa saan is leeyahay dee